shalay waxaan soo maray waxaan ka soo baxay nairobi waxaan soo aaday gaars wixii aan kala kulmay meesha ayada ayaan rabay waxoogaa dadweynaha inaan oga warramo iyo dadka mas-uuliyiinta iyo dadka weli aan meesha arkin runtii meesha waxaa ka jira dhib aad iyo aad u weynin badan oo aanan taswiiran karin dadka aanan meesha imaanin ama aan soo marin ayna fahmi karin marka nairobi iyo meelaha joogto ama gaars aad joogto laga yaabaa inaadan meesha tegin waxoogaa waxaa iska arkaysaa wax iska yar isaalano iska fudfudud baad arkaysaa laakiin runtii meesha waxaa ka dhacay wax kayr caadi ah waxaadan la sawiran karin waxaadan aadan fahmi karin oo sawiran karin ayaa meesha ka dhacday runtii arrintaa markaan aniga fiiriyey waxa uun ku misaalay oon kala mid dhigay arrintii maalin hore ka dhacda libiya libiya magaalo dhan oo ummad ilaahay ku nooleed oo boqol kun oo qof taqriiban ay ku nooleed ayaa waxaa laga arkay dad yar magaaladii oo dhan waxaa daboolay daadad biyo ih baa daboolay gebigeedu sidii oo kale wax la mid camal ahaan ayaan ka arkay maaragtay meesha iyada eh magaaladii horta la dhihi jiro marooro ayada waa u dhammaatay khalaas Eh, kuwaas ilaahay ha u naxariisto magaalada oo dhan gebigeeda way way way way biyo maray yacni biyihii baa maaragtay daadka ayaa ayaa dul maray Eh, madhoogo iyo marooro dhexdeedana wax un ilaahay sheegi karo ayaa ka dhacay oo dhibe haddii magaalada dhinaceeda kale gaarisna waad ogtihiin xaggan buula sheekh iyo dhanka hoose ayadana wax un ilaahay sheegi karo ayaa ka dhacay runtii waxay u baahan yihiin ummadaas gurmad zaa'ida loo baahan weliba wax wax buu ka daran yahay hadda midda wax walba ka daran waa magaaladii gaaris iyo nairobi isku socodkeedii maaragtay iyo marooro iyo madhowo dadkaa isku socod dadka horta marooro jidkay tuban yihiin wadada laamida ayay dhex tuban yihiin oo meel ay haastaan ma ay jiraan marka taa horta waa dhibaato jirta oo dadka reer marooro haysta Eh, midda kale meesha la maraayo waa meel khatar oo halis ah meesha ayada horta dadka odayaasha iyo dadka maaragtay dad daciifka iyo dumarka iyo dadka noocaas oo kale waa nooga digi meeshaas meel sahlan maritaankeeda inay wax laga bedelo ma ogi meel aad mari kartaan oo fudfudud oo hiibhiibi saad u moodeysaan aad moodeysaan si fudud mooho dad dhalinyar oo fudfudud oo un dhoobajiir ka bixi kar moogi nin oday iyo bilcaan iyo ilmi iyo meel ay mari karaan mooho aad bay u adagta xaaladeeda marka walaalayaalow midda hadda aan rabay waxaa waaye taa horta waa warbixin iyo ogeysiin dadka aan ogeyn meesha iyo xaaladeeda midda kale eh, dadka mas-uuliyiinta iyo madaxdii hadday tahay national government iyo hadday tahay county government meeshan saad ogsoontihiin laba county bay hoos imaataa gaarisa county iyo tana river county tana river countyna dhinac bay ka tirsan tahay gaarisa countyna dhinac bay ka tirsan tahay labada county iyo dowladda weyn saddexdaasay u dhexaysaa marka meesha shaqo iyo howl adag bay u baahantay hadday yihiin qoladan kenha la dhaho ee wadooyinka iyo waxaan ku shaqo leh hadday yihiin labada county hadday dowladdii sare tahay waxay rabto baa noqotee xil iyo mas-uuliyad zaa'ida ka saaran meesha shaqaa ka socotaa laakiin shaqadeeda sidii la rabo ma oho shaqadii way daciifsan tahay aad bay u qabowtay meesha waxay rabtaa habeen iyo maalin in laga shaqeeyo labada dhinacna laga soo wado Xa- dhanka kale xagga madhowona laga soo wado dhinacanna inta laga wado oo xaggan gaaris laga wado laakiin hadda hadda dhi- hal dhinac keli bay ka socotay oo weliba sidii la rabo aan ahayn oo maaragtay shaqo habeen iyo maalin isku fur aan ahayn ayaa maaragtay ka socotay marka khayr allahna siiye magaalada iyo duruufta iyo xaaladda ay ku sugantana waad ogtihiin magaalada gaaris aad bay maaragtay nolosha ay u adag tahay oo sacab ay u tahay meeshaana markaad aragto waxa khalaa'iqa iyo ummada ay tuwan waad yaabaysaa ee isku socon rabto inay isku socoto oo qaar nairobi socon qaar gobolada waqooyi bari iyo kulli waddanka oo dhan intiis kale rabaan ay u kala socdaan ayaa meesha meesha waa deked deked oo kale waa camal camal bay la mid tahay waxa khalaa'iqa iyo ummadda isku imaatay meesha ma malayn kartid sida shaqada looga qaban hayana ma kuma qancaysid marka waxaan leenahay dadkii mas-uuliyiintii ahaa ee madaxdii meeshaa totally ha tagaan meesha ha tagaan ha soo fiiriyaan waxa jiro ha soo ogaadaan meesha waxa laga qabto meesha waxqabad iyo howl bay u baahantay meeshaas shaqo aad u adag baa taallaa waxaan ka codsanayaa mas-uuliyiintii la doorto oo dhan oo gafanaha uu weyn yahay oo mbigu uu ku xigo oo mcayaasha ay ku xigaan wax alle wixii mas-uul oo gobolka ka soo jeedo oo dhan ama khaas ahaan haddana gaaris ka soo jeedo oo dhan meesha ayada ha tagaan ha ziyaartaan ha fiiriyaan meesha waxa ka jiro iyo xaaladda iyo wadciga lagaga sugan marka walaalayaalow meeshaas xaaladeeda ma sahlano haddii sidaa ay lagu sii fiiriyana ani markaan fiiriyey haddii shaqada slowly ay u socoto ilaa ay bil ugu yaraan way qaadan haddii kaloo in laba weeg iyo saddex weeg iyo haddii juhdi dadaal badan la dhiibo laba weeg iyo saddex weeg iyo way qaadan marka arrintan intaa magaalada ma aha sidaa ma ahaan karto xaaladaana laguma jiri karo waxa meesha dhibka iyo rafaadka dadka haasana ma malayn kartiin marka khayr allahna siiye arrinta iyada hala tago waan maqlay gafanaha khayr allah sii inuu meesha tagay gaarsa gafana nadiif jaamac inuu meesha tagay oo ziyaartay oo amaradan uu bixiyey waan maqlay laakiin waxay saatay haddana kuma filno meesha waxay u baahan tahay dadaal fara badan iyo xil iska saareed fara badan ayay u baahan tahay marka khayr allahna siiye bal dadkii madaxdii mas-uuliyiintii dadkii la doortay dadka ha dhex kacaano ha dhex socdaano ha fiiriyaan dhibkooda iyo baroobinkooda embiyaasha laga soo doortay tanariva gafanihii laga soo doortay tanariva kenya laga soo doortay garis macalimbiyaasha macalimjaaj kulli labada dhinacba kulli meesha ha la wada fiiriyo midda kale waxay u baahanta oo kale meeshaas biro camal tarjaani ahaan u samaysan oo dheerar badan in la saaro oo laisdaba dhidhigo intaasoo birood in laisdaba dhidhigo si dadka maritaankooda iyo socodkooda iyadana ay ay ay u sahlanaan arrintaa iyadana way u baahanta meesha qorshe iyo balaan badan bay u baahanta hol bay u baahanta si la mudmoodayo iyo si laga dhigay camal ma ma ay aho marka khayr allahina siiye birahan ma arta sabtireelayaasha saaran oo kale biro noocaas oo kale oo camal tarjaani ahaan loo sameeyey oo laisdaba dhidhigo dowlad baa meesha dowlad baa joogtaa meesha meesha meel dowlad la-aan oo shacab keliya uu ku noolmaya dowlad baa jirta ay dowlad inay u balangarayso dad oo bire camal wax tarjaani ahaan camal intii laisku daba dhigo hadday rabaan gawaaridaba yay marin dadka keliya lugtooda si fiican ha ku maraan ha loo sameeyo ilaa dadka ma joogsanayan way socdaan baasashan way socdaan gawaaridan way socdaan oo dadka waxaa laga keeni hayaa dhinacana ilaa ay nairobi iyo meel walba iska imaan hayaan dhinacana ilaa ay gobolka waqooyi bari intiisa daafihiisa kala duwan bay ka imaanayaan marka dadka meesha waa un lagu soo daadin wax dan iyo wax hool oo qorshe iyo palaana u yaalana ma laho marka bire oo tarjaani camal ahaan haata haddii loo sameeyo oo dadka si ay ku mari karaan loo yeelo ayadana aad bay u fiicnaan leh marka runtii meesha waxay u baahan tahay shaqo iyo howl bay u baahan oo la kortago weliba la ogaado oo la balangaray u baahan tahay laakiin haddii laisku fifiiro oo laisku hadlay oo ninba ninka ku hadlay ninba ninka kale uu ku hadlay meesha dhib baa ka imaan haddii la yidhaahdo kenha keliya baa lagu fiira ama national ama government baa ama county government baa la fiira haddii la dhaho meesha dhib baa ka imaan marka khayr allahna siiye arrintaa ha ha la fiiriyo si fiican ha loo fiiriyo